xilligan ciidda waxaa ka hadsa maalmo kooban goobaha lagu iibiyo dharka waa mashquul waxaana jooga waalidiin caruurtooda u iibinaya dharka cabdifataax mire wuxuu ka dukaamaysanaa mid kamid a carwooyinka muqdisho wuxuuna dharka ciidda u iibinayaa caruurtiisa maasha allah aad iyo aad ayaan u diyaargaroobaynaa maxaa yeelay waxaan ugu xiriirtaa jail ilmo yaryar oon dhalnay oo aad ayuu loo baahan yahay xiliyadaanoo kale in looga farxiyo marka sidaas darteed waxaan hadda iiminayaa kabahoodii dharkoodii horaan u geeyey waxyaabahan oo dhan hadda waxa waaye xilligan maaragtay ayaan waxaan rajaynaynaa inay aad noola farxaan oo maalintaasaan farxad la qaadanno si macnaha ay u dareemaan waalidtinimada iyo noloshu macnaha ay leedahay daruufaha amniya xaaladda muqdisho si walba ay tahay dadku way faraxsan yihiin waxayna ku guda jiraan u diyaargarowga maalinta ciidda wallaahi dadku awalba nabadda soomaaliya waxay iska ahayd nabad oo dadku aysan rajada ka quusan rajadeenna marna kama quusanayno waxaanu rajaynaynaa annaga iyo dhallaankeennuba inaan maalin horumar gaarno oo aan helno farxad iyo raynrayn sidaan ka wanaagsan teeda kale waddankeenna annagu waxaan ugu dulqaadanaynaa riskiga waxaan u dul qaadanaynaa wax walba nagala soo gudboonaada waxaa waaye waddankeenna annagaa iskale meelna ugama soconno meelnana ugumaana bixin qurbana kamaana imaan waa ku dhalanay welina waa joognaa waana ku ilmo kasta ilaahayna waa nagu nabadgeliyey qofka bini aadankaana haddii asaga laga nabadgalo asaguna waa nabadgelaya marka qof kasta oo xushmeeya dadkiisa oo nabadgeliya asna waa nabadgelaya samiire mardaadi waxay dharka ciidda u iibinaysaa wiilkeeda cumar wayna u diyaargaroobaysaa maalinta farxadda ciidda halkayga wiil aan ifka ka fiirsanayo alxamdulilah cumar xabiibi cumar cabdulaahi maxaytol ciiddiisa halkaan ka soo doonay maasha allah wax iraali geliyo ku maqsuudan waa ka helay maasha allah farxadda hooyo walba waxay iidaysaa baaldegaysaa caruurteeda see wax ugu gadan laheyd u ciidsiin laheyd farxaddaas ayaan ku wada jirnaa hooyo walbaba kheyr allaha siiyo sanad walbaba waxaan u dabaaldegnaa ilmaheenna siday u farxi lahaayeen oo kheyrkooda ula ciidi lahaayeen xilligan meelaha mashquulka laga dareemo waxaa ka mid a dawaarada waxaa dharka tolmada ka iibsanaya dhallinyaro badan jaamac mayow jaamac ukumaga dheer juuma waa maamulaha dawaarka alla aamin wuxuuna u sheegay v o a in xilligan ay dareemaha mashquul badan maadaamay kusoo wajahantaha maalinta ciidda waxaan ku jirnaa hadda diyaargarooga ciidda adiga waxaway aadaan wax unahay mashquul shaqada aaday u fara badan tahay habeennay maalinaan shaqaynaa markaa dadkana aaday u fara badan yihiin daraadaraado waxaan tolnaa khamiisyada dhallinyarada oo sanadkan aad u dalbatay shicaararaa tolnaa waxaan kaloo tolnaa isku joog iyo shaar iyo sarwaal caadi ah waxaan tolnaa dabcada shaqada waxay noo maraysaa heer gabagaba ah aynoo maraysaa insha allahu tacaala hadduu ilaa yaraa waxaan ilaahay ka baryaynaa ciidda ciideed inuu ciidda ciideed inuu nabadgelyo iyo caafimaad inuu inuu nagu gaar goobaha ganacsiga iyo carwooyinka waaweyn ee muqdisho ayaa gaara wakhti dambe xilliga habeenkii siduu fiyooda u sheegay maamulaha carwada alkowsar maxamed cabdiraxmaan dadka qof cunug u jooga mar walba wuxuu niyad u heenayaa inuu u adeego ilmihiisa daswy dadku way imaadaan waxaa shaqaynaa laga soo bilaabo labaiyo tobankii bar ilaa toddoba saaxibeennimo so even marar qaar toddoba saaxibeennimo waa dhaafnaayo wax lagu qasbaayo waxaa waaye kastamarkiio socdo lama xiro carwada ilaa inta ay kastamar ay socdaan taas waxay ku tusinaysaa marka in dadka ay weli diyaar u yihiin maxaa laayay in ay ilmahoodii dhar fiican iyo quality leh ay u gadaan waxaan ugula tiriyaa carwooyinka kuwooda ugu wakhtiga badan shaqeeya daswy waxay ka tarjumaysaa inaa kastamaro badan aan qancinno cabdulqaadir okay v o a muqdisho